Magaalada Beledwax ee xarunta gobolka Gedo ayaa laga daafuray xarunta tababarka ciyaaraha ee degmada. Dhismaha xaruntan cusub ayaa iska kaashaday bulshada deegaanka iyo qurbo-joogta ka soo jeeda degmada. Ujeedka loo dhisay ayaa waxa ay ahayd sidii kor loogu qaadi lahaa xirfadaha ciyaaraha ee dhalinyarada degmada. Tababaraha guud ee xarunta tababarka iyo kooxda toban iyo todoba sano jirada magaalada Beledwax, Faarax Aadan Cusmaan ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka loo dhisay xaruntan cusub.
dhalinyaradan jinyarta koojkooda koley saa ogtihiin gobolkan geda ama degmada balaxaawa wax akademika ma jiro akademigana waxyaabaha nagu dhaliyo waxaa waaye gobolkan ama degmadan wasaarad sboort oo federaalna kama shaqayso mid jubbalandna kama shaqayso sanad kastana waxaa baxa ciyaartooy tobaniyo todoba jir ah hataa ama xul noocuu raba ha ahaata ayaa baxa marka waxaan rabnaa barnaamijkan hadda aan aasnay in wasaaradda iyo dadka ay qusaysa barnaamijkan ogaadaan dee waxaa waaye la xuso ciyaartooy academy meesha inay ka dhisan tahay la xuso maxaa la dhahaye laga warqabo barnaamijkan ugu haas taas waayo fikir annaga naga imaaday iyo dhalinyaro qurbaha joogtaan ula tagnay barnaamijka saasuu ku aasmay barnaamijkan maaha annaga midaan fan ka raadinayn ama magac aan ka raadinayn laakiin waxaa waaye dhalinyaradii aniga waxaa waaye ilaa heer qaran waa lii wacay laakiin sababo jira awgooda aan u aadi waaye marna marka mustaqbal xumada annaga nagu dhacdo inay dhalinyaradan ay ku dhacdo Qaar ka mid ah bulshada ka soo qayb galay daahfurka xaruntan cusub ayaa waxa ay maamulka ciyaaraha degmada Beledwax iyo kan qaranka Soomaaliya ka codsadeen in qalab ay ku caawiyaan.
horta waa ugu mahadcelinaynaa iskudayga ay sameeyeen iskudaygan wuxuu ahaan doonaa mid maaragta anfici doono ee, degmada ilaa gobolka Een, wuxuuna noqon doonaa akademigan akademi oo dhallinyarada ay ku aflaxaan ama oo maaragtay bu- ay uga soo baxaan dhallinyaro badan oo talenti leh oo gobolka ee, meel walba ka imaado mana noqon doono maaragtay saan qiyaasayno ee, mid degmada ku eg wuxuu noqon doonaa mid maaragtay ee, looga imaan doono ee, degmooyinka kale oo deriska ah Een, dhallinyaradii barnaamijkan soo qabanqaabisay oo qurbo joogta ahaa oo ugu tala gashay in dhallinyaradan ay caawiyaan ama maaragtay akademiga u sameeyaan way ku mahadsan yihiin waxaan ka codsanaynaa inay maaragtay ay noqonin howshan howl xiise ah oo maanta ku ekaado waxaan rabnaa inay u dhabar adeegaan wax walba culays walbaa ka imaan doono
waxaan aad ugu faraxsanahay madashan quruxda badan inaan ka soo qayb galo ee, iyadoo looga hadlaynin siyaasad iyadoo looga hadlayo arrimo bulsho iyo sports keliya inay tahay Ee, waxaa kaloo aan halkan ugu mahad celinayaa dhallinyaradii degmada u dhalatay dhallinyarada gobolka gedo u dhalatay khaasatan degmada beledwaxa u dhalatay iyo dhallinyarta qurba joogta ah ee iska kaashaday akademiyadan inay furaan runtii waa wax aad loogu farxa